bismillahi raxmaan raxiim waxaa ii suurto gashay inaan kula kulmo xarunta shirarka magaalada istanbul wadanka turkiga ambasador maxamed cabdi afey oo ah ambasadorka igaad u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador maadaama aad wax badan ka shaqaynaysa arrimaha soomaaliya maxaa ka soo baxay aad is leedahay shirkii halkan lagu qabanayo ee new deal
aad iyo aad u mahadsan tahay shirkan horta wuxuu ah shir diyaaradda lagu saaraya guud ahaan arrimaha soomaaliya horumarkii waddankan ka dhacay muddadii dhowr iyo labaatan sano oo hadda waddanka burbur uu galay iyo kaas ahaan afarta sanooo lasoo dhaafay kii dowladdan ay ka baxday kumeel gaarka waxyaalihii qabsoomay marka runtii shir wuxuu ahaa aragtidayna oo muhiim u ah soomaaliya dib u dhiskeeda iyo dardaradgelinta maaragtay beesha caalamka ee soomaaliya ay u dardargelinayso horumar waxaana runtii ku kalsoonnahay shirarkan oo kale oo soo la noqdo inay macno weyn u keenayso shacabka soomaaliyed iyo soomaaliya guud ahaan laakiin shirar badan ayaa soomaaliya dhaqaalo loogu yaboohay lacago badan baa loogu yaboohay kii brasilis waa la socotaa dowladdii soomaaliya waxay mar walba tiraahdaa annaga dhaqaalahaasoo dhan ma soo gaarin marka muxuu yahay doorka dowladaha igaad ee ku aadan in dhaqaalahaas tirada badan la aruurinayo iyo halka uu galay in ay wax ka ogaadaan horta dhaqaalaha waxaa loo aruuriyaa dowladda waxayna gashaa waddanka soomaaliya qaarna si toosaa dowladda loo marayaa inna hay-adaha maaragtay caalamiga ah ayaa maaragtay iyaga mashruuc kala duwan ku fuliya maalan waddankan turkiga hadda waxay yidhaahdeen oo shalay u sheegeen shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan beesha caalamka ilaa shan boqoloo milyan inay gashay soomaaliya wayna muuqataa runtii markaad fiiris lacagtaas meelihii ay gasho mase isbitaal ha ahaato masajidad ha ahaada mase garoonka adan cadde oo maaragtay dhismo ay geliyeen ha noqoto mase arday scholarship la geliya ha noqoto marka dowlado fara badan yaa nidaam ceenkaa oo kala sameeyey kale ee beesha caalamku is leedahay hal dhibic sideed bilyan oo lagu deeqay ma u malaynaysaa inay soomaaliya gasho
taas marka horta waa isweydiinteeda waxaa weeyaan dowladda soomaaliyeed maxaa gaaray wixii dowladda gaarin intay mareen oo haddii ayna gelin marka waa inay markaa su-aal lasweydiiye magaca soomaaliyeed wixii lagu soo qaada intay maraan waxaa weydiin kara dowladda soomaaliyeed iyo hay-adaha dowladda mise baarlamaanka laakiin annagu runtii waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaynaa cid walba oo daaq bixisa cid walba oo soomaaliya wax ku beerisa maxaa yeele waxaad ogsoon tahay urur goboleedka igaad iyo dowladaha igaad ku bahoway oo soomaaliya ka mid tahay intuu burburka dhacayba inay runtii ku holanayaan soomaaliya isdidba ugu soo kaban lahayd si soomaaliya ugu soo noqon lahayd dowladnimo iyo nidaam dhibaatada ugu badan ee soomaaliya waxaa la leeyahay wadamada dariska la-a soomaaliya ayaa ku haya gaar ahaan kenya iyo etoobiya oo diidan sida muuqata dowladnimo ka dhalata soomaaliya taa ma aaminsan tahay walaalow taas aniga horta ma aaminsani waxaana muhiima wax walba oo la sheega in loo hela daliil loo hela la xaqiijiyo waddanka soomaaliya waxaa burburiyey soomaaliya dowlado kusoo duulay kuma burburin shacabka waxaa laayay soomaali ciidamadii soomaaliya oo qaranka dhisnaa ayaa loo bedelay ciidamo qabiil ilaa haddana dhibaatada runtii way ka soo kabsan lahayn soomaalidu iyo dowladnimadoodii waxaa marka meeshaas aad ka garan kartaa burburka iyo dhibaatada waxaa keenay soomaali waxaa isku keenay soomaali dhexdeed waxaa markaa hagaajin kara soomaali oo go-aan qaadata inay dowladnimadooda iyo nidaamkooda la soo noqdaan intaa waxaan kugu daraa intuu burburka dhacay haddii shacab uu qaxay waxay u qaxeen dowladaha dariska haddii dhaqaalo ku badbaadeen waxay ku badbaadeen dowladaha dariska haddii hadda ciidamo shisheeye la keena waddanka oy joogaan ooy waddanka ku dhammaanayaan inay soomaaliya caawiyaan ayay u joogaan waxaa loo baahan yahay marka dowlad soomaali oo shaqaysa madaxdoodana ay ku shaqeeyaan si qarannimo iyo soomaalinimo ah marka anigu waxaan ohan lahaa inta ajanabiga iyo deris eedda la saari lahaa shacabka soomaaliyeed madaxdooda eedda ha saaraan iyo dowladnimada ciidamadii qalabka sida ee soomaaliya waxaa hor istaagsan baa laleeyahay ciidamada shisheeye ee jooga dalka soomaaliya loo dhisilaayaa marka waxaana laleeyahay faa'iido badan ayay ku qabaan ciidamada shisheeye ee soomaaliya halkii ay soo qaataa lacag kun doolar ka badan marka ma u malaynaysaa in dibdhisi la-aanta ciidamada soomaaliya inay taa mas-uuliyaddeeda xasan ee, lacag la qaatay i dhiig daata oo q- naf baa ku go-aysa meesha tee qaalsan naf go-aysa iyo iyo garaam la qaata marka ani waxay ila tahay in la wajaha si toosa loo wajaha qaranka soomaaliya waxaa dhisa kale soomaaliya ciidan soomaaliyeed waxaa soo celin kale dowlad soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed ayaa la rabaa inay maaragtay ka shaqayso beesha caalamkan ay la kaashato inta intaa ka duwan waxaan u malaynayaa inay tahay waxaa la dhahay oo waxaan xaqiiqo loo haynin Waa- marka hadda waxaan rabnaa waxa xaqiiqo loo haya waxa xaqiiqo loo haya waxaa weye inay ajnabi ku dhammaanaya meesha sababta ugu dhammaanaya ay soomaali ku dhammaanayso waa in la isweydiiyo xasan adigu hadda adigoo een, dhinaca kenyana ka soo jeeda een, ambasadoorka igaad u qaabilsan arrimaha soomaaliyana ah waxaa jirta in etoobiya iyo kenya ay inta badan faragelin ku hayaan arrimaha soomaaliya ood la socotaa maamul goboleedyada mararka qaarkood madaxdooda waa loo yeerayaa addis abaa looga yeeraya kenya ayaa looga yeeraya marka miyaanay kuu mu- muuqanin in een, mar walba la doonayo in- inay kala furfuraan labadaas dowladood inay kala furfuraan soomaaliya walaal horta xaqiiqada waxaa weeyaan eh, soomaaliya waxay daris la tahay ethoobia waxay daris la tahay kenya waxaana la yidhi dariskaada eh, saaxiibkaa waad waad ogaa- waad waad- waad you can choose your friend laakiin dariskaada ma choose garayn karti labadan saddexdan wadan saddex wadan oo taariikhiyan wada noolaan doona hadda wada nool mustaqbalkan wada noolaan doona waxaa muhiima marka soomaaliya waxaan ku celinayaa waxaa iska leh soomaali taladay soomaali qaadat ajanabi kastoo darisa ahada mase ha kaa fogaada ayuu kula dhaqanayaa marka aniga waxay ila tahay oon mar walba aan rabnaa inaan ka shaqayno mase dowlad goboleed ha noqoto mase dowlad qaran ha noqoto waajibaadka koowaad oo saaran dadkaasi waxaa waddankooda inay u adeegaan waa tahay hadda ka maqnaanshiyaha shirkan ee puntland een, maxaa loo aanayn karaa umada
horta runtii waxaan ku baaqnay inay wax walba ay puntland tabanayso ee la raadiyo laga wada hadlo lagana qanciyo maxaa yeele soomaaliya ay ka mid tahay lafdhabarka soomaaliya weeyaan ee waxayna muhiim u tahay doorashada iyo soomaalinimada iyo nidaamka socda marka haddii siyaasad ay tahay soomaali dhexdeed waxaan dowladda federaalka ee runtii aan ku boorinaynaa iyo madaxda kale oo soomaaliya inay israadsadaan ay heshiiyaan kelito waxaa socon karo shaqayn kara wax iyaga heshiis ku yihiin iyagoo soomaali ah maxaa lagu heshiin karaa dowlad soomaaliya dowlad baa ka jirtaa laleeyahay dowlad baa la aqoonsan yahaa laleeyahay haddana waxaa awooddii la siinayaa hal maamul goboleed hadduu ka maqan yahay shirka een, dowladdiina ay u dhan tahay waxaa muhiimad gaara la siinayaa maamul goboleedkaas taas waayo horta maamul horta maamul goboleedka soomaaliya ka tirsan yahay meel kale kama tirsana dowladda qarankana waxay waxay wada matalaysaa intooda oo idil Eh, waxaana kulli on la leeyahay oo runtii oo fiican inay soomaaliya iyada tashato ee heshiis dowladda qaran waajibaadka saaran waayo inay raadiso cid walba oo soomaali ah oo wax tabanaysa waa tahay een, dhinaca kale soomaalida hadda een, dagaal ceel cadde dagaalkii ka dhacay oo eh, al-shabaab ay ciidamo badan eh, ku laayeen waxaa jirtay in diyaaradaha kenya ay duqeyn badan u geysteen in dad rayida xoolo badan ay ku laayeen een, ka ambasator ahaan ka igad ahaan maxaa u- u- looga hadli waaya arrintan?
waajibaadka waxaan saaraynaa dowladda soomaaliya dowlad soomaaliyeed soomaaliya dowladaa ka dhisan dowlad qaran ah iidaas howlahaas iidaa ka hadli karta oo keeni karta mise urur goboleedka u keenta mise beesha halka u keenta Ah, marka ayada dowladda looga baahan yahay inay soomaaliya caqli soo soo- gudbiso.
cawashi cawasha la'aanba wax walba oo soomaaliya ka dhaca dowlad qaran ayaa loo aqoonsan yahay inay u hadlayso maxaa hortaagan baad is leedahay soomaaliya dowladnimadeedii ma mas-uuliyaddii ma waxaad leedahay siyaasiyiin wanaagsan oo dowlad oo soomaaliya u shaqaysaa lala-yaha miyaad ku aanaynaysaa ma faragelin baad ku aanaynaysaa maxay soomaaliya muddada lix iyo labaatanka sanaa dhibaatada uga bixilaada inay go'aansato soomaaliya inay go'aansato shacabkeeda iyo madaxdooda iyaga unbaa dhibaatada iska bixin kara inta kale kulli waa waxaa weeyaan waa ku caawin karaan mise deris mise kaa fogaada waxay caawin karaan rabitaan soomaaliyeed go'aanka waxaa laga rabaa soomaalida iyo madaxdooda een, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda dhowr mar bay hadleen oo inta badan waxay raadiyaan qaabkii loo heli lahaa dowladnimo soomaaliyeed laakiin waxay ka cabanayaan ay u jeedaan faragelin dhinaca shish- eh, dhinaca dibadda ah nooma- noomeyna soo gudbin inay faragelin jirto markay noo soo gudbaan faragelinta waa ka ilaalinaynaa waa tahay su-aasha ugu dambaysa oo kuweydiina waxay waxay tahay waa maxay doorka kenya ee ee jubbaland
oo macnaheeda maxay tahay jubbaland waa soomaaliya inta badan waxaa la ogkaada yidhaahdaa kuu waxay ka sheega leedahay, maya maya ee, da- dalag gaara bay ka leedahay leeyahay siyaasiyiin badan oo oo oo kenyana way ka hadleen arrintaasi oo maaragtay buffalsonna ka dhigana ayaan doonaynaa bay yidhaahdeen ciidamadeeda ayay geeyeen bal ka warran arrintaas kenya guud ahaan soomaaliya waxay ka rabtaa waddan deris ah oo walaal ah oo dowlad adag ka shaqaysa intaasay ahayd intay rabeen intaasay tahay inta hadda ka boolisaana u taagan yihiin inta kale ood sheegto kulli hadalkaada waxaa ku jira waxaa la leeyahay waxaa la leeyahay waxaa la leeyahay maadaama wax la leeyahay ay tahay xaqiiqaad u haynin hadda jawaabteeda waxaa weeyaan waajibaadka saaran soomaaliya waa inay waddankooda iyaga ay dhistaan dowladda kenyana waxay rabtaa dowlad soomaaliyeed oo dhisan inay deris la noqoto waa tahay aad baad u mahadsan tahay thank you very much